wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington haatanna dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa goor dhoweyd gaaray magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo in muddo ahba ay ka talinayeen ururka ahlu sunna waljamaaca madaxweynaha ayaa la filayaa inuu goobjoog ka noqdo munaasabadda lagu sii xoojinayo heshiiskii ay dhowaan gaareen maamulada galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaaca magaalada dhuusamareeb waxaa haatan ku sugan oo khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq oo isagu halkaasi amabaaha goboladaasi nooga soo warama cabdi waaxid haddaad i maqasho bal warbixin kooban naga sii madaxweynaha xilliguu halkaasi gaaray iyo qaabkii uu ku tegeyba
binacasar aad baad umahadsan tahay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa goor dhaweyd soo gaaray degmada dhuusamareeb oo xarun u ah gobolada dhexe gaar ahaan gobolka galgaduud waxaa soo dhaweeyey oo si wada jira soo dhaweyntiisa uga qeyb qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ee degmada iyo mas-uuliyiinta ururka ahlusunna waljamaaca uu hogaaminayey hogaamiyaha ururkaasi sheekh maxamed oo dhowaana heshiis la galay dowlad goboleedka galmudug kadib markii kulamo ay jabuuti iyo muqdisho ay ku kala saxiixdeen wadaaga nidaamka dowlad goboleedka galmudug iyo in uu xubin sare ka noqdo dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan in uu ahaado hogaamiyaha golaha fulinta gaar ahaan wasiirada si fiican ayaa loogu soo dhaweeyey degmada qaybaha kala duwan ee bulshada kasuko waxaa kusii sugnaa oo iyana maanta soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mas-uuliyiintii soo dhaweysay ayuu kamid ahaa hore waxaa degmada ugusii sugnaa xildhibaano ay kamid yihiin xubnaha labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya safar dheer uu kaga soo baxay magaalada cadaado oo shalay uu soo gaaray ilaa iyo xalay uu ku sugnaa ayaa uu dhinaca wadada dhulka ah soo maray si weyn ayaana loogu soo dhaweeyey degmada dhuusamareed waayahay maxaa laga og yahay qorshaha la xiriira heshiiskii hadda adigu aad carabka ku dhufatay dhex maray ahlu sunna waljamaaca iyo maamulka galmudug oo la hadal hayo in berito si rasmi ah heshiiskaasi uu u dhaqangeli doono munaasabad magaaladaasi lagu qabanayana uu madaxweynuhu goobjoog ka ahaan doono arrintaasi iyo qorshaha madaxweynaha maxaa lagala socdaa ilaa iyo hadda
sacfaro waa sidaa sheegtay madaxweynaha doorka kaalinta ugu weyn eeuu halkan u yimid waxay tahay sida dad ula wadaagi lahaa heshiiskii gunaanadkiisa uu ka dhacay magaalada muqdisho halkaana degmada dhuusamareed oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug si loo baahiyo heshiiskaas ayaa madaxweynaha uu halkan u yimid safar dheer oo uu kaga soo baxay qeybo kamid a gobolada dalka ayaana qeyb uu ka ahaa safarkan heshiiskaasi waxaa la filayaa in magaalada duusamareed beritoole lagu soo bandhigo nidaamka iyo sida dowlad goboleedka galmudug loo wadaagi lahaa oo ay afar iyo toban qodob oo heshiisa ku kusafirdeen magaalada muqdisho xubna uu hogaaminayey ahlu sunna sheekh axmed shaakir iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali abdilaxaad heshiiskaasi baahintiisa ayaa halkan beritoole xaflad loo qaban doonaa goobjoogna ay ka ahaan doonaan xubno ka tirsan labada gole iyo labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya oo kasoo gala ama kasoo jeeda deegaanadan dowlad goboleedka galmudug heshiiskaasi waxaa jira in beritoole soo bandhigiisa ugu weynahay in lagu qabto magaalada dhuusamareed waxaa sii jiri doona safare madaxweynaha sida v o ada heleysa uu ku tegi doono qeybo kamida ilaa gobolka galgaduud
ma jirtaa madax kale oo la sugayo oo iyagana kusoo biiri doona munaasabadaasi oo ilaa iyo hadda aanan iman ee dhuusamareeb
jacfar sida warar hore dhaca aan helayna waxaa kamid a in madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada la sugayo oo gelinkii dambe ee galabtana uu baaqday madaxweynaha goboleedka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas laakiin la filayo in maalinta beriya asaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed filaan axmed madoobe ay soo gaaraan sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed ayaa isna qeyb ka ah mas-uuliyiinta horey ugu sii sugneyd ee heshiiskaasi goobjooga ka noqon doonta ama soo bandhiga heshiiskii horey loo gaaray waxaa kamid ah maamulka gobolka banaadir oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka mas-uuliyiin badan ayaa la filayaa in maalinta beriya ay yimaadaan si ay muqdasha baahinta heshiiskii muqdisho iyo jabuuti ay goobjoog ama markhaati uga ahaadaan ugu dambeyntii si kooban cabdi waaxid inta maalmood ee uu madaxweynuhu joogi doono dhuusamareeb ma laga war hayaa
inkastoo aan si dhaba loo soo bandhigin ama ay v o a da aysan helin inta uu joogi doono haddana waxaa waxay warar hoose sheegayaan in ilaa iyo habeen dambe uu ku sugnaan doono degmada dhuusamareeb markaa madaxweynaha uu ku yimid dhuusamareeb wuxuu kaga soo baxay cadaado ilaa iyo xalay iyo maanta gelinkii horey uu ku sugnaa gelinkii dhexe ayuu ka soo baxay waxaana gelinkii dambe ama salaadii maqribba ee dhinaca ee soomaaliya uu soo gaaray degmada dhuusamareed ee xarunta gobolka galgaduud aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka ee magaalada dhuusamareeb si toosa ugu jiray